Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa magaalada Xudur ee gobolka Boqol waxa uu ka dhagax dhigay mashruuc ceel biyoodyo looga hirgelinayo magaaladaas iyo deegaanada kale ee gobolka Boqol. Waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu dhagax dhigayay ceel biyoodyadan Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa, Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maamulka Gobolka Boqol iyo kan degmada Xudur. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabaddan ayaa uga mahadceliyay Sheikh Aadan Madoobe mashaariicda horumarineed ee uu ka hirgelinayo deegaanada gobolka Boqol.
ma ogtiina migi biyo laku hadalaaw adduunyada walaa koowaad waay diiniyan hataa markii laku hadalaaw oo qur-aanka isku hadalaaw biyo wal oo eed eed muhiim waay biilaan nolol ma jarta sidaas ogtiin waa marka koowaad oo ceelbiyadu dhagax dhakownin koow ka maamul ahaan gobol iyo degmo iyo shacabka reer udur dhammaantayn arrintan iyadaan ka faraxsagna run ahaantii arrin eed manaa taariikhda galaasu way guddoomiyii baarlamaanka ninyoba waxay riigus wakiilku ay la shaani kalanta surang ay eel biyoodkii laka godaayna usii ballanqaadi bilaa shuruu laang lacag laang nin ballanqaadiya kan geeka la bilaawo e arrin geeka muhiimaddeennuu taariikhdana gala doonto insha allaahu eed iyadaan ka faraxsagna farhaddaayna malaha koobo koro deegaamadan biilaanto ku jarti dhabka ku jari wal ogi sidaysan wada ogdiin gobolka boqol gaar ahaan degmadan xudur macnaha walceel eh oo macnaha mas-eelshiig eh ma dhahayna hata ilaahay yaamka mahadsan ya la helay yaa n yaa hata minsuurta gaal intaynu geeka dhagax dhagna waliba waa halceelle macnaha ma anfacaasa deegaanada ballaaranta baaxad ballaaranga ka fadhiyed halceelle ma anfacaaso ceelal kale badan macnaha yana ninka darafadaan dhamaada sideeda geeslo ku shaldha koo saddex ceel iyo ku badan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in mashaariicdan ay ka- ay ka mid yihiin kuwa ceel biyoodyo loogu hirgelinayo dadka deegaanada gobolka Boqol.
marka ujeeddadanu ku lahayn may bahaytay ini oo shacabkan miidhinka doron oo lagu qobod karo maadaama ay tahay fursadan la helay ini liinka arday shacabka taas arday ee, linka gargaara Ee, riigag badan waa la heli doona ee, iyo maaragtay ceelal waa la heli doona laakiin kan mayku ku duwinyaa ceelalka lisheeno may kusugu doogna wala kale hay-ado oo wal diyaar ewa jira dad kale walka tabaruc jira laakiin ceelka kan mayba waa kumurshal ma awsa mayba waa anka tala galnay ciidamadan iyo shacabkan meelin magaalada may liska dhabanyaa horta jiditeedii hoolaha ka ororaayen kulliyo hirimayn magaaladan maadaragaasa intii oo mayba geeka laku yaabe magaalina walaa laka dhaganyi hoolo waay deegaankan majaronsadiis iyo xoogsiy baadiyaha waay dadkii belidka degan dadko yar waay marka dhibaatada yaa lama eta geeka aragday meelaha ku galaba belidka eelkay horta la waaysanyi weliba lagama maarmaan may aha eel bannaanka la biyaa in la qodo oo aragday hoola iyo dadkii kashal kashal badbaada taas lagama maarmaan waay marka taas deyran kaanmadin may ku kuduwinyaa sidaa ta la sheegayo ilaahay dartiis yaa an la bahi ani qodowshay iyo intooshay ka talagali Ee, shacabkan soomaaliyeed walaalaha inta degan oo runtii dad ee, dadkii ku dhalani ah dadkii waxlay mareen ana oga ah duruufo Mashaariicdan horumarineed ee la xiriira ceelasha ayaa qayb weyn ka qaadanaya baahida dhinaca biyaha ee ay inta badan ka cabtaan shacabka ku nool deegaanada gobolka Boqol.